Iskaashiga haweenka oo hirgala ayaa ka dhigi kara deegaanka mid bilicsanaado waxaana xusid mudan in dhowrkii sano ee burburkii dalka uu ka jiray gabdhaha ay ahaayeen isha keliya ee isku xirta bulshada, barbaarinta nabadda, iyo dib u dhiska deegaanka. Iyadoo taa laga duulayo ayaa Caasho Cabdulqaadir Axmed oo ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada Tana Jowhar waxa ay dhiggeeda ugu baaqday inay ka mid noqdaan dalladaha dhalinyarada magaaladan ka jira si ay kaga mid noqdaan ololaha horumarinta deegaanka oo uu go'goldhig u yahay dhismaha goobaha danta guud ee bulshada ka dhexeysa.
heer aad aad u weynaan ka samayn karnaa oo waan quruxsan karnaa bilicdan maxaan dhahaye dalxiis waa noola soo aadi karaa sidoo kaleenta waa noola hadalhaay karaa gobolada qaarna waa la tartami karnaa oo waa ka sareyn karnaa xitaa waxaan leeyahay dalkeena anagoo noo baahan yahay khaasatan gobolkeena anagoo noo baahan yahay haddaan gobolkeena anaga quruxsan maamul nooma qurxin karo madaxweyne nooma qurxin karo haddii aan anaga quruxsano oo aan anaga soo baxno waxaa laga yaabaa dad nagu daydo inay imaadaan sidoo kaleenta maamulada qaar maamulka iyo madaxweynaha xitaa inayna maalgeliyaan oo maxaa la dhahaa saas saas noogu qabtaan gobolkeena aan saas ugu quruxsano saasa aan aaminsanahay gabdhahana waxaan rajeynaya inay xaafadaha kasoo baxaan gabdhaha wax bartay aan isku aan garab isku noqono sidoo kaleentana aan gobolkeena aan quruxsano aan bilicdoodana soo saarno waayo gacan far keligeed fool ma dhaqdo maanta anaga waxaan u baahannahay xooggii ahaynaa anaga fikirkiina waa haynaa waxaan u baahannaha maalgelin haddii aan maalgelin hayno sidoo kaleenta waxaan rajeynaa inaan wax qurux badan aan sameyno gobolkeenana aan quruxsano maanta haddii aan maalgelin sameyno oo anagana xooggii iyo maskaxdii quruxda badneed aan hayno waxaan waxaan ogahay aana ogahay aan aaminsanahay in aan noqono dad isku tiirsan oo isheysto oo sidoo kaleenta gobolkooda ama magaaladoodana quruxsado oo qurux wax qurux badan soo saaraan iskaashiga bulsho waa suuragelinta qabsoomidda howlaha badan ee bulshada ka wada dhexeeya